asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ramadaan kariim halkaad naga dhegaysanaysaan waa idaacadda islaamiga ah ee al andalus markan saacadda waxa ay soo gaartay xilligii aan ku ballansanayn dhegaysiga kitaabka akhlaaquul culamaa waxaa halkan ka soo jeedinaya sheekh casaam abuu yaxya xafidahullah dhegaysi wacan insha allah bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin sala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin ama bacd waxaynu ku dhaajirnay kitaabkii akhlaaqu alculamaa lilimaam alaajuriyi raxmatullaahi caleyh waxaynu si gaara ugu dhex jirnay baabkii sheekhu raxmatullaahi caleyh uu kaga warramayey sifaadka uu leeyahay ninka caalimka ah ee rabbaaniga ah waxaynu ka soo baxnay sifaadka uu leeyahay markii fataawo iyo as'ilo la weydiinayo oo sheekhu raxmatullaahi calayhi meeshanuu ka gelayaa sifada uu leeyahay markuu munaadaro iyo dood uu ku jiro dikru sifati munaadarati haada alcaalim wuxuu fasal u yahay in la sheego sifada uu leeyahay caalimkani markuu munaadaro ku jiro laakiin waa goormo waa id ixtaaja ila almunaadara oo markuu u baahdo inuu munaadaro galo oo u baahdo macnaha meeshu ku jiraa waxa weeyaan munaadarada qofka waxa u geynaya sheekhu wuu inoo sheegi doonaayo waa daruuro weeyaan iyo dantu inay keento qof in lala munaadaroodo oo sharkiisa oo laga joogi waayo dartiid loola munaadaroodo xaqa in la difaacaya darteedna loola munaadaroodo dikru sifati munaadarati hada alcaalim ida ixtaaja ila almunaadara qaala moxamed inxuseen waxauu yidhi eelamu waxaa ogaataan raximakum allah allah idiin naxariiste wawafaqanaa waiyaakum lirashaad idinka iyo annagaba ilaahay jidka toosana ku leexiye anna min sifati haada alcaalim caalimkan rabbaaniga sifaadkiisa waxaa ka mid a alcaaqil ee caaqilka ah aladii qad faqahahu allahu fi ddiin ee ilaahay tabaaraka wa tacaala diinkiisa uu fahansiiyey wa nafacahu bilcilmi cilmigiisiina ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku anfacay an laa yujaadila waa inaanu doodin oo dood aanu gelin walaa yumaariya oo aanu murmin walaa yukhaaliba bilcilmi cilmigana aanu kaga khaalib noqonin ama aanu ugu diyaar garo inuu kaga khaalib noqdo ilaa liman yastaxiqu qof mutaystay mooyaane an yakhlibahu in laga qaalib noqdo oo lagaga qaalib noqdo bilcilmi shaafi cilmiga caafimaadka keenaya oo sheekhu leeyahy raxmatullaahi caleyh ninkan caalimka ee rabbaaniga ah sifaadkiisa aynu tirinaanno asal waxa u ah inaanu dood iyo muran iyo inuu qof ka xoog bato cilmigiisa kaga xoog bato aanay shaqo u ahayn hadduu cid la doodaayo uu la murmaayo oo dood la gelaayo wuxuu dood la gelayaa qof mudan ayuu dood la gelaya oo mudan in laga qabto shareecada iyo diinka laga qabto wuxuu doodda kula gelayaana waxa weeyaan waa bilcilmi shaafi weeyaano waa cilmigi qofka caafimaad u keenaya weeyaan cilmiga qofka caafimaad u keenayana waxa weeyaan waa cilmiga ku dhisan kitaabka iyo sunnaha ku dhisan ayuunbaa qofka caafimaad u keenaya wadaalika arrinkuna wuxuu ku dhacayaa an yaxtaaja inuu u baahdo fii waqti min alawqaat wakhti awqaadda ka mida inuu u baahdo ilaa munaadarati axadin qof inuu la munaadaroodo oo min ahli zayqi dadka ahlubidac ah ama dadka xaqa ka lexday ka mid a liyadfaca si uga hortago bixaqii xaqiisa baatila man khalafa alxaq qofkii xaqa khilaafay baatilkiisa wa kharaja ka baxay can jamaacati almuslimiin muslimiinta jamaacadoodiina ka baxay fa yakuunu markaa wuxuu noqonayaa khalabatuhu ka xoog badnaanta uu ka xoog badanayo liahli zayqi dadka leexday uu ka xoog badanayo tacuudu miday ku soo noqonayso barakatuhu barakadiisu cala almuslimiina muslimiinta ay ku soo noqonayso oo qofkin hadduu wakhti wakhtiyada ka mida u baahdo mid leexday inuu dood la galo hadafkii ujeeddaduna ay tahay qofkaa baatilkiisa in la burburiyo xaqa lagu burburiyo qofkaasina uu yahay qof xaqa ka leexday jamaacadii muslimiintana ka dhex baxay waxay noqonaysaa qofka haddii laga xoog bato oo xaqa lagaga xoog bato mid baraka ay ka dhalanaysa ayay noqonaysaa ficilka noocaas barakadaasina waxay ku soo laabanaysaa muslimiinta ayay ku soo laabanaysaa fa yakuun wuxuu noqonayaa khalabatu ka xoog badnaanta oo ka xoog badanay liahli zayd dadka leexday tacuudu miday ku soo noqonayso barakatuhu barakadiisu cala almuslimiina muslimiinta calaa jihati lidilaari baana ugu soo laabanaysaa in lagu qasbay darteed ila almunaadarati dooda iyo munaadarada laa cala ikhtiyaar laakiin maaha mid ku dhisan inuu isagu iska raacsado maaha dadka aluzayqa dadka alubidaca ah in iyaga doodooda iyo munaadaradooda la iska raaraacsado maaha mana bannaano sheekhuna raxmatullaahi calayhi wuu inoo sheegi doonaa adilada ku soo aroortay wuu inoo sheegi doonaa laakiin markay dantu keento ay qasabto markaasaa lala doodayaa oo munaadaro lala gelayaa asbaabta markaa daruurada ku keenaysana waxaa weeyaan ee qasab ka dhigaysaa waa in xaqa la ilaaliyo un weeyaan baadilkan ummadda laga ilaaliyo laakiin khiyaarkiisa qofka ku geli maayo oo isagoo daruura aanay gaadhsiinin ma gelaayo lianna min sifati alcaalim ninkasi caalimkaa sifadiisa waxaa ka mid ah alcaaqili ee caaqilka an laa yujaalisa inaan laba fadhiisaninba ahla alhawaa dadka ahluhawaaga aan la fadhiisaninba majliska uu fadhiisto ma aha majlis ay joogaan dadka ahluhawaagi maaha walaa yujaadiluhum lamana doodo fa amaa fi alcilmi waalfiqhi min saa'ir alaxkaami falaa cilmiga iyo fiqiga iyo axkaamta inteeda kale midna kulama doodo caqiide kala doodi ma ahlubidaca dhinaca kale fiqiga kalena kala doodi maayo sababtoo ah doodaa lala doodayo haddii hadaf aanay lahayn oo keliya iska tahay munaadara iyo ribo fadhi kudirra iska tahay iyagunbay soo saaraysaa mooyaane wax hadda baraka oo ka soo laabanaysa haba yaraatee ma jirto fa in qaala hadduu idhaahdo qaa'ilu mid hadlay fa in ixtaaja hadduu baahdo ka waran ilaa cilmi mas'alatin masale cilmigeed oo qad ashkala calayhi ishkaalu ka galay macrifatuhaa inuu garto liikhtilaafi alculamaa'i fiiha culimmada oo isku khilaaftay awgeed oo laabudda lahu laga maarmaanna ay u tahay min an yujaalisa alculamaaa culimmada inuu la fadhiisto wa yunaadirahum uu la doodo xataa yacrifa ilaa uu ka aqoonsado alqowla fiiha calaa sixatihi qowlka xaqa ah ee saxiixa ilaa uu ka aqoonsado wain lam yunaadir haddaanu munaadare ku gelina lam taqwa xoogaysan mayso macrifatu aqoontiisu xoogaysan mayso halka sheekhu raxmatullahi calayhi ishkaal buu ka jawaabaya wuxuu leeyihi haddii ahlubidacii in lala murmo oo lala doodo aad diiday waxa lagula doodayana usuul diineed ay tahay ama furuuc diineed ay tahay labadaba la diiday haddii ka waran qofkan munaadarada la gelayo baahi ay ii geynayso baahida ii geynaysaana ay tahay in masale ishkaal iga galay masalada ishkaalka iga galayna aan rabo in munaadaradaas iyo doodda aan ku soo barto aan rabo ka waran tiibuu sheekhu raxmatullaahi caleyh ka jawaabaya fa in ixtaaja hadduu baahdo ilaa cilmi masalati masale aqoonteedu qad ashkala calayhi macrifatuhaa inuu garta ay ishkaal ka gashay maxay ishkaal uga gashay liikhtilaafi alculamaa'i fiiha culimmada isku khilaaftay awgeed oo laabudda lahu masaladan laga maarmaan ay u tahay min an yujaalis alculamaa culammada inuu la soo fadhiisto wa yunaadirahum uu la doodo xataa yacrifa alqowla fiiha calaa sixati ilaa uu qowlka saxiixa uu ka soo garto ka soo fahmo wain lam yunaadir haddaanu munaadaro gelina lam taqwa ma xoogaysanaysaba macrifatu aqoontiisu ma xoogaysanaysoo dee qofku wuxuu raba tababar inuu qaato ayuu rabaaye bal ka warran sheekhow qiila lahu waxaa lagu odhanayaa bi haadihi alxuja xujadan ayuu yudkhilu alcaduwa cadow ka soo gelinaya cala annafsi nafta bi haadihi alxuja xujadan ay yadkhulu ka soo gala alcaduwu cadowgu cala annafsi nafta almutabicati raacasa lilhawa hawada raacasa naftu markay rabto inay hawadeeda raacdo xujadan yaree odhanaysa waxaa la rabaa cilmiga inuu xoogaysto oo sida loo dooda ah soo baratid baa la rabaa waddada noocaasa ayaa waxaa ku soo gelaysaba qofkii hawada ayaa ku soo gelaysa cadowgiisa uga faa'iidaysanaya shaydaankaa uga faa'iidaysanaya fa yaquulu waxa uu leeyihi in lam tunaadir haddaanad munaadara gelin wa tujaadil aanad doodin lam tafqax diinka fahmi maysi fayajcal wuxuu ka yeelayaa haadaa kan sababan wadda iyo dariiq buu uga yeelayaa liljadali waalmiraa'i almanhiyi canhu doodii iyo murankii la reebay ayuu wadowga samaysanaya alladii kaasoo yukhaafu minhu looga cabsanayo suu'u caaqibatihi caaqibada xun ee ka dhalanaysa alladii kaasoo xadaranaahu nabiyu sal ly salam rasuulku nooga digey waxadaranaahu way nooga digeen alculamaa culimada oo min aimati almuslimiin aimada muslimiinta ka mid ah oo leeyahy sheekhu raxmatullaahi caleyh haddii shayddaanku kugu sheekeeyo munaadarada iyo doodda cilmigaa lagu bartaa hadduu kuugu sheekeeyo waxaad ogaanaysaa waxa weeyaan dariiqii uu kuu geli lahaa godkii lagaa nahiyey oo kuu geli lahaa weeyaan bihadii alxujati xujadan buu yadkhulu ka soo gelaya alcaduwu cadowga cala nafsi nafta almutabicati raacasa lilhawa hawada fa yaquul waxa uu leeyahy in lam tunaadir haddaanad munaadaro gelin wa tujaadil aanad doodin lam tafqah diinkii fahmi maysid fayajcalu haadaa kanuu ka yeelayaa markaa shayddaankii cadowgii sababan liljadali waalmiraa'i almanhiyi canhu wadda uu maro doodii iyo murankii qofkan laga reebay alladii yukhaafu minhu dooddaasiyo murankaasoo looga cabsanayo suu caaqibatii caaqibadiisa xun alladii caaqibadaasoo xadaranaahu uu nooga digay annebi sal ly salam rasuulku nooga digey wa xadaranaahu ay nooga digeen alculamaa culimada oo min a'immati almuslimiina muslimiinta oo ummadooda a'immadooda ka mid ah wa ruwiya waxaa laga wariyey can innabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka waxaa laga wariyey annahu qaala inuu yidhi man taraka almiraa'a qofkii muranka iska dhaafa wahuwa saadiqun xataa isagoo run sheegaya bana allaahu alla wuxuu u dhisaa lahu qofkaas beytan guri ayuuga dhisaa fii wasqi aljanna jannada bartankeeda waa xadiid saxiixa weeyaan fii siiqati tamriid ayuu sheekhu ku wariyey laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidkuuu ka sugnaaday rasuulku marka muxuu u ballan qaaday oo ilaahay tabaaraka wa tacaala wax iigu sheegay qofkii murankiiyo dooda ka taga xataa isagoo run sheegayo xaq ku taagan in ilaahay tabaaraka wa tacaala jannada bartankeeda guri uga dhisaayo wa can muslim ibnu yasaar waxaa laga wariyey sheekhaas annahu kaana yaquulu inuu odhan jiray iyaakum iska dhaafo iska ilaaliya walmiraa'a muranka ka digtoonaada fa innahaa saacatu jahli alcaalim saacadda la murmaya waa saacadda ninka caalimka ou jaahilka noqdo weeyaan wa bihaa sababteedaanu yabtaqii ku raadiyaa ashaydaanu shaydaanku zallatahu inuusan biraercado saacadda muranka lagu jira maxay tahay waa saacad ninkii caalimka ah uu yeelanayo dhaqankii juhaasha uu yeelanayo weeye indibaadka oo dhan baa inta badan luma shaydaankuna wuxuu raadinayaa siduu u simbirirxan lahaa oo khata ugu dhici lahaa oo hadhow gafkaas uu ku dhacay ama loogu qosli lahaa amaba dad kale ugu baadiyi lahaa ayuu rabaa wacan xasan waxaa laga wariyey isagoo salafkii nooga warramaya qaala wuxuu uhi xasan albasri maa ra'aynaa mabaanaan arag annagu faqiiha nin faqiihoo yumaari murmo maanaan arka jirinba dadkii aanu soo gaarhnay ee salafka ahaa murankiiyo doodda maba aqooninba wacan xasani ayadoo waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi almu'min qofka mu'minka yudaarii waa meermeeriya walaa yumaarii laakiin ma murmo macnaha mudaaraad buu sameeyaayo qofkan siduu xaqana ugu sheegi lahaa waxyaalaha xunna uga leexin lahaa si latifanna ugu adeegsan lahaa ayuu qofka mu'minka ka shaqeeya laakiin muran iyo qarjajac inuu qofkan xaqa ugu sheego laguma yaqaano siduu u sheegay xasanna waxa weeyaan yanshuru wuxuu fidiyaa xikmat allah alle tabaaraka wa tacaala xikmaddiisa ayuu fidiyaa xaquu sheegaa kitaabkuu sheegaa sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam buu sheegaa fa in qubilat haddii la aqbalo xamid allah alla tabaaraka wa tacaala buu umaadnaqaa wa in ruddad haddii lagu celiyana xamid allah alla tabaaraka wa tacaala ayuu umaadnaqay limaada isagu waajibkiisii waa gutay in la qaatana waajibka u yaalla maaha towfiiqdaa ku jirta gacanta ilaahay tabaaraka wa tacaala ayay ku jirtaa laakiin tabliiqu risaalaat ila alumam waa shay waajiba oo ambiyada waajib ku ahaa marka dambena ambiyada ka dhaxlay ayay waajib ku tahay tabliiqii haddaad samaysidna rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu yidhi in calayka ila albalaaq ayaa lagu yidhi balaaqii hadduu dhacana qofka ajarkiisii wuu qaadanayaa uu helayaa qofkii la gaadhsiina xujadii way gaadhaysaa adigana wax damboo culaysoo kuu yaalla ma leh qofkaas isagii allihiisa ayay u taallaa iyo shareecada wuxuu ka helo ayay u taallaa ama adiga in xujadii la qaato waajibka umaha qofka mu'minka marka maxaa laga rabaa wixii muranaya dooda inuu iska ilaaliyaa laga rabaa qofka taalibulcilmigana si gaara waxaa looga rabaa inuu doodaha iyo muranka iska ilaaliyo ayaa laga rabaa qofka caalimkaaya uma tarbiyeynayana isaguna waa min baabi awlaa wa awlaa wa axraha weeyaan inuu murankiiyo doodaha uu iska ilaaliyo uu iska dhaafo waxaa la rabaa qofkan caalimka ah inaanu ku tarbiyeynin ardaydiisa iyo dadkiisa iyo dadka ku dayanaya in afar iyo labaatanka sac la murmo oo dood madhalaysa uun lagu jiro waxba aan laga faa'iidahaynin waruwiya waxaa laga wariyey can mucaadi bni jabalin radia allaahu canhu annahu qaala inuu yidhi idaa axbabta akhan haddaad walaal jeclaatid falaa tumaari ha la murmin walaa tushaari ha la doodin walaa tumaasichu hana la kaftamin intaa ka ilaali waa dardaaran aad u weyn weeyaan qof walaal haddaad jeceshahay hawaad rabtid jacaylkiisu inuu daa'imo saddex shay ka ilaali muran ka ilaali doodna ka ilaali kaftanka aan macnaha lahaynna iyadana ka ilaali saddexdaa shayba waa laga ilaalinayaa weliba kaftanku markuu yahay mid utu reebaya ayuu sii daran yahay hadduu iska basiid yahay colays ma leh cumar cabdulcasiis raxmatullaahi caleyh ayaisna wuxuu odhan jiray waiyaaka waalmisaax waxaa iska ilaalisaa waxaa loo yaqaano kaftanka fa innahaa tujiru alqabiixa wa tuurisu addagiina taxadasuu bilqur'aan wa tajaalasuu fiihi lahu fain haqula calaykum faxadiidun xasanu min xadiidi arajaal iska ilaaliya waxaa loo yaqaano kaftanka xumaan bay soo jiidaa xiqdi bay reebtaa qur-aan ku sheekaysta isaga la fadhiista hadduu qur-aanku idinku adkaadana axaadiidta rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku sheekaysta khatiib albaqhdaadi raxmatullaahi calayh ee isaguna wuxuu leeyahay oo kitaabkiisa yara qiimaha badan aljaamic liakhlaaq araawi uu ku leeyahay yajibu calaa taalibi alxadiid an yatajanaba allaciba waalcabatha waatabadula fi lmajaalisi bisakf waaldaxiki waalqahqahati wa kahrati altanaaduri wa idmaani almisaax waalikthaari minhu waxaa waajib ku ah qofka cilmiga raadinaya ee weliba ardayga cilmiga xadiidka raadin waxaa waajib ku ah inuu ciyaarta ka dheeraado cabadka uu ka dheeraado fadhiyada markuu joogo wax liita inuu sameeyo uu ka dheeraado qosalka uu iska ilaaliyo qahqahada uu iska ilaaliyo waxaa laga rabaa inuu iska ilaaliyo inuu daa'imo misaaxa iyo kaftanka inuu badsado inuu iska ilaaliyo ayaa laga rabaa fa innamaa yajtaazu min almisaaxi yasiiruhu wa naadiruh wariifuhu aladii laa yakhruju can xaddi aladab wa dariiqati alcilm haddii qofkuu kaftamayana kafta waxaa uga bannaan inta yar ee naadirkaee marmar timaada ee haddana dariifka ah ee waxoogaa udxuukada leh laakiin haddana xadkii adabta aan ka baxaynin dariiqada ahlucilmigana aan dhaafacaynin fa amaa muttasiluhu wa faaxishuhu wa sakhiifuhu wamaa awqara minhu suduur wa jalaba ashar fa innahu madmuum amaa kaftan joogta ah oo liita oo aad u xun oo dadka xoqdi ku reebaya iyo xumaan ku reebaya oo shar soo jiidaya kaas maya kaas waa madmuum weya wa kahratu almisaaxi waaddaxik yadacu min alqadri wa yusiilu lmuru'a wuxuu leeyay sheekhu raxmatullah caleyh qofka hadduu kaftankiisu bato qosalkiisu bato qadarkiisa hoosu dhaca muru'adiisuna meesha way ka baxdaa way zuulaysaa qofka markaa mu'minka hadduu rabo inuu qof mu'mina oo uu jeclaaday jacaylkiisu u daa'imo waxaa laga rabaa saddexdaa shay mucaadi bnu jabal radia allaahu canhu oo caalimkii saxaabada ahaa culammadii saxaabadii waaweyneed ka mid ahaa in uu iska ilaaliyo saddexdaa shay waa muranka waa dooda waa kaftanka weeyaan qaala moxamed ibnu xusein waxa uu leeyahay wa cinda alxukamaai xukamada agteeda waxaa yaala ana almiraa'a muranku agtaruhu badankiisu yuqayiru inuu bedelo quluuba alikhwaan walaalaha qalbigooda ayuu bedelaa wa yuurisu wuxuu dhaxalsiiyaa dadkana atafaruq kala tag buu dhaxalsiiyaa bacda alulfa markii laysku soo dunmay kadib walwaxsha wehela'aan ayuu dhaxalsiiyaa bacda alunsi markaad weelaysta kadib oo dadka xukamada waxay isku raacsan yihiin muranka sidiisaba waxaa laga dhaxalaa quluub kala tagta iyo dad kala taga iyo dad isnacaa iyo dad isweeshan waaya intaasunbaa laga dhaxalaa wa can abi umaamata can innabiyi sala allahu caleyh wasalama qaala rasuulkuna wuxuu yidhi maa dalla ma lumaan qowmun qowm bacda hudan hanuun kadib kaanuu calayhi ay ku sugan yihiin ilaa uutuu waxaa la siiya aljadala muran baa la siiya qolo markuu ilaahay tabaaraka wa tacaala baadiyeynayo luminayo oo iyagoo hanuunsan kadib ay lumayaan allah tabaaraka wa tacaala wuxuu siiyaa muran iyo dood iyuu qadara macnaa muran baa ku furma dood ayaa ku furanta dooddaa markay ku furanta marka hadha waxaa dhacaysa in doodaas ay la gasho meelo xunxun ay la gasho kadib way baadiyoobayaan falmu'minu alcaalim qofka mu'minka ee caalimka yakhaafu calaa diinihi diinkiisa wuxuu uga cabsanayaa min aljadali dooda walmiraa iyo muranka ayuu uga cabsanayaa marka waxaa la rabaa qofka mu'minka ah inuu iska ilaaliyo mar walba dooda iyo muranka inuu iska ilaaliyo ayaa la rabaa sheekha laftiisa raxmatullaahi calayh ayaa kitaabkiisa yare qiimaha badan leh kitaabkiisa qiimaha badan leh ashariica wuxuu kaga soo naqlinayaa wahab ibnu munabih qowl xikmad leh wuxuu leeyahay daci lmiraa'a waljidaala can amrik fa innaka laa tacjizu axada rajulayn murankiiyo doodda iska ilaali oo diinkaaga inaad dood iyo muran gelisid ka ilaali sababtoo ah laba qolo midun baad la doodi midka koowaad waxa weeyaan waa rajulun huwa aclamu minka waa ninkaa cilmi badan weeyaan fa kayfa tumaadi wa tujaadilu man huwa aclamu minka ninkiina waa kaa cilmi badanyay waa kaa aqoon badanyay sidoola doodaysa waxaa lagaa rabay in aqoontiisa aad uga dambaysid ayaa lagaa rabay haddii markaa muran aad gelaysid qofkaad la doodi doontay koowaad wuxuu noqon doonaa midka cilmi badan waa la'daxumo iyo akhlaaq xumo weeyaan wa rajulun anta aclamu minhu ka kale la doodi doontaa waxa weeyaan waa mid adiga kaa cilmi yar fa kayfa tumaari wa tujaadilu man anta aclamu minhu saad ula doodi markaa qof adiguba aad ka cilmi badan tahay walaa yutiicuka haddana aan ku adeecahayn faqtac daalika canka marka iska ilaaliyo naftaada aslanba ka jir muscab ibnu sacad ayaa isaguna wuxuu ku soo warinayaa ibnu bada wuxuu leeyahy laa tujaalis maftuunan fa innahu lan yukhti'aka minhu ixda thnatayn qof fitnaysan oo diinkiisa ku fitnaysan oo maanta oo dhan kula ila doodo ila mura kuleh oo diintiiba ay ka luntay oo diintiisii raadinaya hala doodin isagaa fitnaysane adiguna yuu ku fitnayna sababtu maxay tahay laba god midunbuu kula gaadaya ima an yaftinaka fa tutaabic inuu ku fitneeyo oo kadib markaa adiguna diintaadii aad ka fitnowdidoo asaa ku raacdid wa ima an yu'diika qabla an tufaariqah iyo inuu ku dhibo aad istidhaahdid macnaa waxaan maxaa kuu geeyey adiga oo waswaas ku galay inaad meesha ka kacdid iyo inuu ku fitneeyo labadaa mid ayuunbaa ka dhasha mooyaane dadka fitno wadayaasha fitnoolayaasha doodooda waxba lagama faa'iido sufyaan ayaa isaguna nin culimo wuxuu ka wariyey maa laka laa tumaari man idaa jalasta wuxuu weydiiyey nin culimaa maxaad markaad noo meelaha fadhidid aad dood iyo muran aad u geli weydid ma doodida maxaa jirta marka wuxuu ku yidhi maa tasnacu biamrin idaa baalaqta fiihi asimta wain qasarta fiihi khusimta wuxuu dood sideedaba haddaad ku xeel dheeraatidna dembi baad ka qaadsa oo hadda waxaad dhacaysa waxaan xaq ahayn inaad xaq ka dhigtid baa dhacaysa maxaa kaa soo raacay markaas dembi baa kaa soo raacaya haddaad meesoo ka dhigtidna ninkii xaqa ka soo horjeeday ayaa kaa badinaya kadibna doodii maxay noqonaysaa dood gundaraysato mudna gundaraysatay ayay noqonaysaa wax faa'iidooyin leedahay haba yaraatee ma jiro marka qofka muuminka waa inuu iska ilaaliyo weeye wali qofka caalimka doodlaha iyo murannada waa inuu iska ilaaliyo ardayguna waa inuu naftiisa ku tarbiyeeyo inaanu doodin oonu murmin xaqa uu raadsado haddii ay dhacaso inuu doodana waa inay daruuro u geyso maana siduu sheekhu inoo sheegay waa inay daruura u geyso fasalkani wuxuu si gaar u quseeyaa dadka dalabatulcilmiga iyo dadka culimada ayuu quseeyaa waa inay si gaara marka ugu baraarugaan waa inay ku digtoonaadaan murankiyo doodda waa inay qaataan dardaaranka ay dardaarmayaan dadkan saalixiinta ah ee saxaabada iyo taabiciinta oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ugu horreeyo iyo intii ka dambaysaba dardaarankooda waynay qaataan haddii laga leexdo waa la eeda awn wabillahi tabaaraka wa tacaala towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah